cabdiqaadir samakaad aad baad u mahadsan tahay dagaalka waxa uu ka dhacay dhinaca koonfur bari ee gobolka mudug deegaana hoostaga deegaanka bacadweyne ee gobolka mudug deegaan lagu magacaabo shabeelow waxaa dagaalkaasi uu u dhexeeyey dadka deegaanka iyo maleeshiyaad ka tirsan ururka al-shabaab kadib markii xilli saqdhaxa ah ay weerar ku qaadeen shabaabku deegaankaasi oo ay degeynayeen dad xoolo dhaqato ah dagaalkaas waxa uu sababay khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh oo kala gaaray dhinacyadii dirirtu ay dhex martay waxaa dadka deegaanka iyo mas-uuliyiin xiriiro kala duwan aan la samaynay ay i xaqiijiyeen in dagaalka ay ku dhinteen in ka badan shan iyo toban ruux oo labadii dhinac ah iyo dhaawaca in ka badan sideed kale waxaa sidoo kale jiray in dagaalkaasi kadib markii xaaladdu ay degtay in dhalinyaro hab beeleed u abaabulan oo isu soo abaabulay oo ka kala tegay deegaanaha hoostaga bacadweyne iyo deegaanadii ay dagaalku ka dhaceenba ay mar kale dagaal kale la galeen maleeshiyaadkii al-shabaab waxaana dagaalka uu ka dhacay deegaanaha hoostaga bacadweyne oo u dhexeeya caad iyo bacadweyne dagaalka waxa uu gaaray casir liiqii waa laysku gabaldhacsaday waxaana uu ahaa dagaal aada u xoogan oo u dhexeeya labada dhinac dagaalka waxa uu sababay khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh oo kala gaaray dhinacyadii diridhay dadka deegaanka waxaa lasoo warinayaa in laba ruux ay dhinteen ku dhowaad afar kalena ay dhaawacmeen inkastoo aan xaqiiq badan ama xog badan laga heli karin dhinaca shabaabka haddana dadka deegaanka ku deegaanada hoostaga ee caad iyo ceel cabdi waxa ay i xaqiijiyeen inay arkeen dhaawacyo iyo dhimasho dhinaca shabaabka ah xaaladuna waa ay degan tahay waxaase jira in dadka deegaanka ay isku aruursanayaan deegaanadii ay dagaalku ka dhaceen oo ay kula dagaalameen maleeshiyaadka al-shabaab ka tirsanaa bal ka waran ee saameynta dagaalka uu ku yeeshay ee dadka deegaanka deegaanada lagu dagaalamaya waxay ahaayeen deegaana miyi ah oo ay degan yihiin dad xoolo dhaqata ah dagaalkana waxa uu udhexeeyey dadka deegaanka iyo maleeshiyaad ka tirsanaa al-shabaab saamaynta xoolo dhaqatada waxay ahayd marka aan la xidhiidhay in deegaanadii ay deganaayeen ay ka barakaceen islamarkaana ay qabaan cabsi la xidhiidhataa in deegaanada ay ku nool yihiin uu ka dhac dagaal u dhexeeya dadka deegaanka iyo maleeshiyaadka al-shabaab waxaa jira in dadka qaarkood ay kasoo barakaceen meelihii dagaaladu ay ka dhaceen deegaano u dhadhowaa oo ay soo gaareen deegaanka shabeelow dadku waxa ay qabaan dareen walwal leh oo ay ka qabaan in mar kale dagaal uu ka dhaco deegaanka maadaama ay arkayaan dhalinyaradii deegaanka oo is aruursanaysa iyo shabaabkii oo ka agdhow deegaanadii lagu dagaalamay cabdiwaaxid ee dagaalkan u dhexeeya dadka deegaanka iyo kooxda al-shabaab muxuu salka ku hayaa ama uu ka bilowday waxaa jiray muran u dhexeeya dadka deegaanka iyo maleeshiyaadka al-shabaab oo ku aadanaa in ay bixiyaan waxa loogu yeeray zako ama zakawaad xoolo ah marka muddaba dadka deegaanku waa ay ka biya diidanaayeen waxaa sidoo kale soo baxaya warar sheegaya in maleeshiyaadka shabaabku ay dadka deegaanka ka dalbadeen in ay waddo isku xirta xardheere iyo deegaanadaas ay marin u noqoto oo aan lala hadlin marka dadka deegaanku arrinka waa ay ka biyo diideen dagaalkana sida ayuu ku bilowday markii ay awaamiirtii shabaabku dadka deegaanka diideen ayaa shabaab duulaan uu ku qaaday deegaanka shabeelow marka laga soo tago dhalinyarada qaabka beelaysan isu abaabulay ee dagaalka kula jira al-shabaab ma jiraan wax gacana oo ay ka helayaan ciidanka xoogga dalka ee gobolka ku sugan
sida ay ii xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan ciidanka xooga dalka gaar ahaan qeybta kow iyo labaatanaad waxaa halkaasi gaaray ciidamo ka tirsan kow iyo labaatanaad oo ay weheliyaan guutada danab waxaa la ii xaqiijiyey in ciidankaasi ay gaareen deegaanadii lagu dagaalamay saraakiisha qaarkood oo aan la hadlay waxay ii xaqiijiyeen in sababaha ay halka u tageen inay tahay baritaaridda ama kaabidda dadka deegaanka ee dagaalka la galay maleeshiyaadka al-shabaab ee duulaanka kusoo qaaday deegaanka shabeelow cabdiqaadirow ciidamadaasi sida la ogyahayna waxa ay xarun ciidan ku leeyihiin deegaanka bacadweyne duleedkiisa inkastoo mas-uuliyiinta maamulka ee dowlad goboleedka galmudug aysan weli wax cad ka soo saarin dagaalkii dadka deegaanku ay la galeen shabaab